wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay shir muhiim ah oo loogu daafurayey hirgelinta siyaasadda guud iyo dib u habeynta beeraha dalka shirkan oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka kala socda dowladda federaalk soomaaliya dowlad goboleedyada khubro ku takhasusay arrimaha beeraha hay-adaha caalamiga iyo danayaasha kale ee beeraha ayaa diiradda lagu saarayey sidii loo dardirgelin lahaa horumarinta iyo wax soo saarka dalagyada iyo kobcinta dhaqaalaha deegaanka mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in shirkan uu qayb ka yahay dadaalada lagu horumarinayo siyaasadda beeraha dalka laguna agogol leeyahay in la mideeyo qorshayaasha qaran ee beeraleyda iyadoo la tixgelinayo isbeddelka cimilada iyo baahida ee suuqyada ee gudaha iyo fursadaha caalamiga agaasimaha waaxda horumarinta ganacsiga beeraha iyo iskaashitooyinka beeraha sawda mire cusmaan ayaa waxay ka hadashay muhiimadda uu shirkan u leeyahay iskaashitooyinka beeraleyda iyo ujeeddada loo qabtay shirka waxaan u aragnaa ka wasaarad ahaan sektor muhiim ah ee horumarinta iskaashitooyinka iyo private sectorka haddii la fiiriyo dhinaca n t b-ga iyo qorshayaasha si guud dowladda uga yaalo private sectorkana mar labaad waxaa laga maarmaana in runtii dhammaan hay-adaha iyo dowladduba ay iska kaashadaan ay gacan iska siiyaan in ay fusho siyaasaddaasi marka qaybaha kala duwan ee bulshadana qayb ayay ka ahaayeen oo maxay ahayday hay-adihii beeraha ka shaqaynayay sida faw iyo w f p iyo mashaariicda wasaaradda ay hogaamiso kullii halkan way ku wada dhammaayeen waxaan rajaynayaa insha allah in ay ka soo baxaan natiijooyin muhiim ah iyo siyaasadda la isla gartay ee dhammaan dowlad goboleedyada iyo bribatka ay isla fahmeenna insha allah si habsami leh loo fuliyo ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed maxamuud oo daafuray shirka ayaa kulada daarmay iskaashitooyinka inay sare u qaadaan wax soo saarka beeraha beeruhu waa dhaqaalihii waa laf dhabarkii dhaqaalaha dhaqaalihii markastaanu hormarino qof qof isuma hormari karno waa inaan cooperatifes dadka amba xoolo ama beero amba kalluumaysi sectorka productionka oo dhan sida ay waxu wada qaban karaan waa inaan isugu leexinaa taasaan waxaan u baahana marka inaan qeexno marka sharciyadii lagu hagi lahaa sharciyadii lagu hagi lahaayna marka waxaan la kaashanay walaalkeyna muxuu ahay suldaan amiir muxuu ahay yani horey maaragtay wax badan oogala shaqey jira haddana wuxuu soo develob gareeyey uu soo qoray programka yani hortiina yaaloo ah shuruucdii iskaashitooyinka maaragtay dalka lagu hogaamilay siday yihiin taariikhdooda waxay tahay marka qaybtaasna waa uga mahad celinaynaa annaguna maanta waxaan u joognaa muxuu ahay inaan muxuu ahay wasiirada iyo kulli noqoba ay dokumentiga hesho annaguna marka yani sidii sharciyadii aan ku wadi lahayn iyo sidaan ugu shaqay lahayn inaan isbarno taa oo noo ah maaragtay taladii noogu horeysay iyo hogaankii noogu horeeyey inaan maaragtay halkaa ka qaadano